والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قوله فإن كان على غير وجه القربة والضاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا ficilkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayaa inoo socday marka laba xaalo ayaanu inoogu kala qaaday oo inuu ficilkani dee shay qurba ama daacaa yahay oo taasna uu inoo sii tafsiiriyey iyo inaanu ficilkani ficil iska caadiya uunuu yahay oonu qurbo iyo daaco wajgeed aanu u samayn oonu ula iman taas marka xaaladii dambe oo taasa ayaa imaka halkan casharku inooga bilaabmaya daba qowlkiisa uu yidhi saaxib almatni fain kaana hadduu yahay ficilku waa samayntiisan la sameeyo san dee calaa gayri waji lqurbati qurbo oo dhowaansho iyo taqarub ilaahay loo dhowaanayaa wejkii keyrkii adigu samayntiisa uu noqdo iyo wadaacati daaco fa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa cala alibaaxati mubaaxnimo ama banayn iyo banaani un uu inoo bannaan yahay fii xaqii isaga xaqi oo rasuulka ilaahay dee xaqi shay macsiya ama makruuhaba xataa ma sameeyeen mubaax buu u yahay u ahaa oo xaqina inaga xaqeenana oo inagana markaa laymaatinkan la nimaadniyo samayntan samayno wax xukum oo sharci oo ku tacalluqaya ma jire laakiin waa mubaax taas intaasaa laga faa'iidaysan buu yidhi bal haddaba qowlka uu yidhi saaxib almatni saa haadihi waa xaaladan ah marka ficilku aanu daaco iyo qurbo wajgeed aan loo samayn ama aanu rasuulka ilaahay ulaba iman hiyo alxaalu thaaniyatu xaalada labaad weeye oo waa xaalada labaad ee uu markaa ficilkii leeyahay taas bay noqon shalayna waa tii aan lafdiga alxaal ka soo hadallo imakan eeg alxaal lafdigii ta i lama socoto haddana marka dambe athaaniyatu buuli oo uu ta'niisiyey sababtu lafdigan xaal baa si aan soo sheegnay lafdi ahaan isagoo dee aad mudakar suuradii ah ayuu macno ahaan mu'anasba yahay haadihi hiy alxaalu thaaniyatu oo lil afcaali afcaashay u sugnaatay annabawiyati rasuulka ilaahay loo nisbeeyey wa huwa markaa xaalka labaad alladii kii weeye lam yadhar aanu muuqan ama dee waa ficilkii alladii ficilkii lam yadhar aanu muuqan fiihi ficilka isaga aanu kaba muuqan qasdulqurbati u dhowaansho ilaah loo dhowaado ujeedadeedoo aan loola iman bal in lagu cibaadaysto wayadkhulu taxta hada nowcaani bal kana naftiisa laba nooc baas gelaya oo isaga naftiisu qayb keliya ma noqonayse laba qaybood buu noqon kow maa facalahu wixii uu rasuulka ilaahay sameeyey bimuqtada aljibillati albashariyati jibilladan ama abuurkan bashariga kenisay keenayso wixii uu sameeyey oo waxaan waaba rasuulkii ilaahay bashar buu ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala dee dadkan basharka iyo khalqigan waxyaalo dee iyagaba noloshoodii kaba mida abuurkoodii iyo kaba mida iyo si taasoo abuurkoodani keenayo hayaaba jiro dad oo dhan markaa ka wada dhexeeya haddaba wixii uu taa u sameeyey kalqiyaami kicitaankii weey waalqucuudi fadhiisigii wannawmi seexasho waalakli cunitaan washirbi cabitaan waxyaalahaasoo dhan dee waa san ilaahay subxaana wa tacaala inoo abuuray ayay kaba mid yihiin oo keenaysa ruux u gaari maba jirto xataa lama kala laha muslim iyo gaaliyo oo cid lama kala laha dad oo dhammi way kacaan way fadhiistaan way seexdaan waxbay cunaan waxbay cabbaan fa haadaa ka nooca caynkaas ah ee dee ruuxii uu daruur ahaanba ula imanaya iskaga qasban yahay bee abuurkiisan wax dee ah waxaan ficilkani uu yahayba laa xukma lahu horta xukum uma sugnaanin fii daati daati ahaantiisa oo wax gaara iyo xukum gaar uu leeyahay daati ahaantiisa oo waxaa la gelinaya axkaamtiio waa xaraam iyo waa xalaal iyo umuurahaasi ama taasi ma jirto liannahu laysa min baabi takliifi waa takliif baabkii maaha oo takliifkuna waa wax dee shaksiga mashaqa ay ugu sugantaoo lagu kalifo laga doonayo inuu la yimaado weeyo hadduu doonana markaa ka tegi karo markaa takliif baabkiiba maaha lianna takliifa takliifku fiimaa kii wuxuu u soo arooraa uu ku yimaadaa fiimaa wixii yumkinu uu suurtogelayo ficluhu samayntiisa iyo watarku ka tegitaankiisu wax ficilkiisa iyo ka tegitaankiisa halkan ruuxa yidhaha anugu cuntaan daynaya ama wax lacabaan daynaya ama seexashadii baa dee umuurahaasi dee waa waxaan dhac ahaynba oo bal markaa wixii in laga tagayo in lala yimaada ay suurtagaltaa takliif kuba yimaada ee umuurahan takliif kuba yimaado وهذه الأفعال أفعاشا marka laysat mashruucatan lidaatiha daata ahaanteeda mid horta loo jideeyo la yidhaaho dee waa shaygan dadka u bannaan waa wax dadkiiba ay la imanayaanoo guud ahaan dad oo dhanba kaba wada dhacaya marka xaggii dee umuurihii dee mashruuca jaanibkaas iyadna axkaamta ay kuba tacalluqsanayd maala daata ahaanteeda markaan eegna markaynaan kayfiye iyo hay-ayo eegin laakiin shayga naftiisa seexasho nafteed iyo cunid nafteed iyo cabid nafteed uun la eego daata ahaanteeda wax la yidhaaho dee waaba waxyaalihii axkaamtii dee buu inoo gelayaa oo waa mashruuc taas daata ahaanteeda ma ahaanin aw maqsuudan biha kolley mashruucnimadu dee waxani maaha mashruuc maaha oo ma banaano taa ujeedadu maaha ina iyaduba halkaa axkaamtii takliifeed bay gelaysaa wax bal matalan dee marka inta laysu jideeyey la leeyay la kaalaya oo layskaba doonayo daat ahaanteedoo dalab uu kuba sugan yahay ma aha aw maqsuudan amase wax looga jeedo oo biha iyada ataasi dayasho oo dayasho rasuulka ilaahay baa laga daydayo waxyaalaha wax marka hore daata ahaanteeda markaan eegno looga jeedo taas ma ahaanin afcaashani sababtuna waxa weeye lianna kula dii ruuxin wax kastoo naf leh oo min albashari basharka ka midi laa yakhluu ma madhnaanayo canhaa umuurahan qiyaamkan iyo qucuudkan iyo seexashadan iyo waxan kama madhnaanayo wax kastoo naf leh ilaa ilaa bal markaa sidaa daraaddeed marka horta daatadooda aan eegno cunid uun aan eegno iyo seexasho uun iyo taa dee ruuxna intuu halkan fadhiisto ma odhanayo waxaan u fadhiistay rasuulka ilaahay baan kaga dayanaya ama waan kacayaa rasuulka ilaahay baan kaga dayanaya taasi jaanibkaasi ma galo waxbaan cunayaa dee rasuulka ilaahay baa cuni jiro ana sidaasaan u cunayaa kolley bashar weeyo waa cunayaa oo waxuu cuni marka ama ha yaraysta ama ha badsadee marka umuurahaasi markaynu eegno ficilka mujaradka un inay waxba la socon wax ta'asi iyo dayasho bal matalan looga jeeda ma aha wax sidiisa markaa la yidhaaho waa mashruucoo hadhow waa laydinku yeedhay inaad la timaadaanoo daatadoodan ajri gaari uu markaa inoogu tacalluqo ama waxay inooga yimaadaan ma noqonayso laakiin muxuu yidhi ilaa idaa kaana inuu yahay mooye hada alficlu ficilkan lahu hay-atun mucayanatun hay-a inay u sugnaatay gaara oo ficilkan waa ficilkii wax dheer baa jiro kayfiye gaaraas rasuulkii ilaahay uu laba yimi sifo gaara ayuu ficilkan ama hay-a gaaruu yeeshay rasuulka ilaahay laynoogaba soo naqliyo uula iman jiray ficilkaas uu laba iman jiray iyada markay taasi jirto inagoo kayfiyada ama sifada gaarkee uu rasuulka ilaahay ulaba iman jiray la eegayo jaanibkaas dayasha uu gelaya rasuulka ilaahay waa lagaga dayanaya wadalika sifati akli cunitaankiisii sifadiiba weeye oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu midigtiisa ku cuni jiro kale iyo umuuro xaggii laynoogu soo naqliyay maaha cunitaanka naftiisa maaha waxaan uu cunaya naftooda maaha ee waa kayfiyada iyo si uu laba iman jiray washarbi cabitaankiisii oo dee isagana midigtaasu ku cabi jiray oo inuu bisinka kuba bilaabi jirayoo weelka dhexdiisa aanu ku neebsan jirinoo bal umuuro sidaasoo cunitaankii ama cabitaankii la socda laakiin sifo u ah iyo kayfiyo inay taa u ficilku noqdaba wanoomi seexashadiisio dee xaggaa midig inuu uga seexan jiray bal markaa taas walo xaggii bidixumada ay jaa-is tahay oo kale iyo bal umuuraha dee kayfiye ahaan ama sifa ahaan laynoogu soo naqliyay rasuulka ilaahi inuu laba yimi iyo naxwi dalika fahada kaan lahu xukmun sharciyun xukum sharciya u sugnaaday waana wax ta'asi iyo dayasho gelaya oo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh lagagaba dayanayo taasi laakiin wixii aan ta ahayne ficilkan mujaradka ahune taas ah ee jibiladan bashariguna keenayso isagu maxal uswo ma aho loogama jeedo uswo kamaa dalat caleyhi nusuus nusuus siday tilmaantay bal markaa kolleyna masaa-il baa meelahan yimaada markaa ay kayfiye ama noqoto ama ficilkan yaanu kayfiyaba ahaane ficilkani uu laakiin cibaado ama wasiilo uu yahay ama wuxuu laba xidhiidho oo kale maxay noqonaysaa taas baltaa laakiin masaladu iyadoona meelaha noogu oo mar kale aan insha allahu tacaala u dib dhiganaynaa waa amhilo markaa ama acmaalaha qaarkood iyo waxyaalaha afcaalaha qaarkood oo culimmadu markii dambe barhkoodna jibiladii bashariga ay dhunbaa keentay ay dhaheen badhna ay markaa iyagoo jaanib kala mulaaxaday eegay inay waxaan cibaado dhexdeed ama cibaado la xidhiidhsadeen bal markaa ka dhigay dee shay mashruuca oo sunnaa inay tahay oo dee amtilo dhowran oo yeelanaysa waanaan arki doonaa insha allah mar kale ama kutubta dambe taasi waa mid maa facalahu wixii uu sameeyey rasuulkii ilaahay wifqa alcaadaati caadaadkii jiray markaas caadaadkii beledkooda oo kale si waafaqsan uu laba yimi wadalika kaasna waxaaba weeye kalibaasihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay dharkiisa oo dee waxa weeye fa haada nawcu nowcan mubaaxun horta shay mubaaxa weeye oo kaa horaba eg mubaax baan ka faa'iidaysanay dee ibaaxa guud baa jirto ine waxaan bannaanayn ama dee taas rasuulka ilaahay lamama yimaadeen ee wax dhaafsan baynaan kaba faa'iidaysan weeye saa uu isagu wari fii xaqihi mubaaxun mubaaxun cala libaaxati fii xaqi xaqina marka waxyaalahan iyaguna caado ama dhaqan waafaqsan waayo dee dadkii ummadii kala duunaa iyo bi-aadkii kala duunaana kolley caadaad bay ama xagga cunid waxsaalaha waxyaalaha ay cunaan oo kale waxyaalaha ay xidhaan iyo dhar kasta u xidhaan umuuraha kolley caadaad baa iska jiro waqtigeenan baa mandiqa manaadiqda ay ku kala duwanta oo dadku ay ku kala duwan yihiin cusuurtiina ay lagu kala duunaa haddaba wixii uu rasuulka ilaahay u sameeyey isagoo caadadii iyo dhaqankii waafaq wadalika ka libaasihi sala allahu calay wasalam libaaskiisii weeye oo dee rasuulka ilaahay laynooma soo naqlin dadka xataa bacda nubuwaba iska daa qabla nubuwo dee dadkii unbuu dharkooda qaadan jiray bacda nubuwo inuu libaas gaaro oo dadkii kaba duwan libaaskoodii qaatay libaas isbedelayna laynooma soo naqlin oo kii markii hore la qaadan jiray unbay dhaqanka u aha unbay iska qaadan jireen usurtii ama wixii hoosta lagu xidhanaya la guntanayay iyo wixii dusha lagu huwanayay iyo go-yaashii oo kale iyo balqumusaan hadday xidhaan oo kale iyo saraawiil hadday barhkood xidhan jireen walow axaadiista rasuulka ilaahi xidhashadiisa kusoo arortay aanay mara waxa weyaan kollay dacfi uu kuba sugan yahay allahuma dee xadiiskii ahaa in rasuulka ilaahi saraawiil iibsaday mariyadkiinaba ay sooba naqlin jireen waxaweyaan taas mooyaane bal umuuraha caynkaasa waa dharkoodii khaasatan weliba mandiqadaasiyo iyaga dhaqan u ahaa tii unbaa markaa horena ay xidhan jireen markii dambena tii unbaaba la xidhan jiray wax isbedeli ma jirto zayi la bedelayna may jirin marka arrintu maxay ahayd habkan ay dharka u qaadanayaan iyo dharkay qaadanayaanba cadadii unbay waafaqsanayd marka nooca caynkaasi fa haada nawcu nawcani mubaaxun shay mubaaxa weeye horta oo dee la isticmaalkiisa shareecadu umuurihii xaggii dharka dee ay ka manciday uun mooyaano markaa wixii laakiin dharkan noociye ahaantiisi iyo kayfi ahaantii shay mubaaxan weeye lam yuqsad bihi tashriicu waayo rasuulka ilaahayba dee dadkii uu laba deganaa waxay qaadan jireen unbuu qaadanayay wax ka duwan ma qaadanayna markaa loogalama qastin oo taa loolama jeedin jidayn iyo tashriic loogama jeedin fala istixbaaba lilmutaabaca markaa istixbaab uma sugnaanin nawciyada dharka iyo waxaa caadadoodii waafaqsanaayoo inta la xidho laydhaa rasuulka ilaahi baan kaga dayanaynaa taas wax istixbaab oo ugu sugan lilmutaabacati mutaabacadan rasuulka ilaahi lagu raacayo taasna iyada kuma jirto oo kolley dee waana masalo iska yar muhimanaho libaasyadu waqti kastaba kolley waxay yar ku xidhan yihiin dhulkan kolba la degan yahay wixii ay dhaqan iyo caado u lahaayeen shareecadu waxyaalay manciday oo dee ama isbaalkii ha noqdo xariirtii ragga loo diiday haba noqdeen dharkii dee bal matalan tashabuh uu kaba imanayo ama dumar ama kufaar haba noqdeen waa waxyaalo jawaanib waxyaalahaasna iska ilaalinteedu dee mandiqadii xalaashii xaraamtay kuba jirtaayo waa mandiqo sharciya laakiin nooca dharkiisa haddii macawis la qaadanayo haddii qamiis la qaadanayo haddii labadii go' la xidhanayo waa dadka imaka waata adduunyada qolo kastaaba dharkooda xataa dadka muslimiintii qolo kastaaba dabiicadoodii iyo caadadoodii ay leedahay oo kale oo markaa dharkaas oo kale dee waxa weeyaan wax ku tacalluqsan maaha umuurahan kuba tacalluqsan wuxuu inta badan dharku la xidhiidha kalba meeshii la joogo dhaqankoodii iyo waxay qaadan jireen taas hoynagoo kale haddaan dee macuusta qaadno iyo dalalka qaarkood waxaa laga yaabaa dalal aad u qariibsadaaba inay jiraanoo muslimiintii ah xataa qamiisadan iyo waxyaalahaas oo kale dee waa umuurooyin koley ama xataa kayfiyada cimaamada loqata waxaa la arkaa haddii xataa cimaamada sidii markii hore waqtigii rasuulka dhaqan ayaga caadadooda iyo arrintooda ay ahayd inaanay ahayn bootaas oo iyaga taxniinka waxa la yidhahda halkan lasoo mariya waxyaalahaasaba jiray bal marka umuurahani waxay ku yar tacalluqsan yihiin bal markaa caada ahaanun ma taas ay dee adigu u dhow yihiin waxaan kayfiyadkan shareecadu waxyaalahan dee gelayaba xalaal iyo xaraam ee shareecadu ay ku habaystay dheerarkiiyo taa aan ahayn laakiin nowciyada dharka iyo kayfiyadu taasi waa wax baab caado ayay noqon marka falastixbaab lilmutaabaca lianna libaasa dharka manduurun fiihi wax mid la eegayo weeye dharku ila alcaadati caadadii unbaaba la eegaa allatii caadadaasoo ictaadaha ahlulbaladi dadkii ahlubeledka ay caadaysteen taasunbaaba dharka nadarada loo eega ay tahay walihaada saa daraaddeed lam yuqayir muu bedelin alrasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulku muu bedelin libaasahu libaaskiisii aladii kaana yalbasuhu qabla nubuwa qabla nubuwo dharkii uu xidhan jiray ayuunbaa markii dambena la xidhnaa wax ziyi gaar ah oo markii dambe soo kordhay oo loolaba yimino taasi may jirin dee umuuro markii dambe layskaba dhowri jiray oo dee ama xagga haba noqoto isbaalki iyo tashabuhiyo dawaabidan un mooyaane laakiin nowciyadii dharka wax isbedeloo ku yimi may jirin oo haddii markaa hore burdo iyo udur iyo ardiye iyo waxyaale ay xidhan jireen markii dambena baaba la xidhan jiray ee wax kale lama xidhan jirin bal taas buu leeyaho marka wixii taasi ee caada ahaan arrintu ay tahay haddii dawaabida iyo tii la ilaaliyo dee noocyadii kolba halkii mandiqadii la joogay wixii lagu qaadanaya kol aduu sideeda u xalaalayahy ayuunbay noqonoo iyaduna jaanibkaas waxa la yidhaaho taasi loogama jeeduu leeyahy jaanibkaasna bal risaalada u sheegayana koley waa risaalo yar as'ilo kala duwan oo ninka kaba jawaabaya ayuunbay ahayd umuuro baxsayo umuurihii baxsayana waxaa kaba mid ah xataa cigaalkan oo kale la xidho oo kale dee mala barkood u arkeen inuu ama sunno oo kale yahay waxyaalahaas buu iyo ama bahashan cimaamadahan ay kayfiyadan ay u qaataan khaasatan mandiqadan dee khaliijka oo kale iyo isaguna sacuudiya iyo taas umuurahaasula waxyaalahan dee istixbaab iyo sunanimo san oo kale ah iyo waxaasi kuma tacalluqsanaba adigu meel kaba mid ahayd hadaladiisan risaaladan nusheem wainamaa wadaca alislaamu islaamku wuxuu dejiyey shuruudan shuruud iyo wadawaabida dawaabid buu u dejiyey lilibaasi rajuli ninka dharkiisa iyo walmarati haweenayda dharkeeda taas buu u dejiyey taasoo tustafaadu min alkitaabi wasunna markaa dawaabida iyo shuruudda haddii ruuxii muslimka ahaa isagii waa laga doonaya inuu ilaaliyo oo waxyaalahaasi ama istixbaab baabkii haba noqoto ama wujuub baabkii haba noqoto umuuro dee haddii kale xaraamu kuba dhacayo laakiin ama noocyada dharka ayuu leeyahay taasi waa wax caada ahaanun inta badan iyo dhaqanada kala duwanun ay kala leeyihiin oo taasi aan umuurahan uswada ay ku jirta aan ahayn wabaqiya waxa hadhay buu leeyahy min alafcaali afcaashii shalayna intan yar waan si yar taabtay mar baan si yar sheegay afcaashii waxaa ka hadhay nowcu nooc aakharu kale oonu sheekhu kitaabka inoogu sheegin dee kitaabka aada u mukhtasaree wa huwa noocaasi maa facalahu wixii uu sameeye weeye sala allahu calayhi wasalam bayaanan caddayn isagoo u ah limujmalin wax mujmala caddayn u ah macnaa waxaa soo aroorayba ka soo qaadoo daliil sharciyo adigu markaasoo ama wax dee la ysfaray ama layskaba doonayo oo laakiin aan kayfiyadiis iyo wixii iyo sii loolaba imanayay aanay caddayn oo jaanibka mujmal kuba ah rasuulkii ilaahay baa deeta ficil la yimi isagoo waxaa mujmalka ah ee markaa caddaynaya taasoo kale ficilkaa xukunkiisu muxuuya waa ficil laakiin maanta ficil mujarada uun kuma tirinaynooo wuxuu caddayn u yahay tafsiir u yahay mujmalkii ayuu tafsiir u yahay markaa xukumkii muxuu noqon kaas baa inoo hadhsan buudho shalayna waan si yar tilmaamay fa haadaa kaa xukmuhu xukumkiisu xukmulmujmali kolba naskaa mujmalka ahaa ee uu ficilkani bayaanka ama tafsiirka uu noqday xukumkii uu lahaa uun buu yeelanayaa ficilkaas ee ma aha ficil la yidhaaho dee ficiladan aan lahaa dee markaa dee isagu bal inuu ibaaxo keeno uun ama namunduugnimo keeno uun mooye wujuub marka uu mujaradiya ma keenayo nooca ma noqonayo waaba kan sii tafsiilina wuxuu yidhi fain kaana hadduu yahay ficilkaasi mujmalkaasi waajiban waajib uu ahaa oo wax waajiba ay ahayd falficlu ficilkan bayaanka iyo tafsiirka weyna waajibun waajib buu noqonayaa wain kaana hadduu yahay mujmalkaasi uu ahaa manduuban sunno uu ahaana falficlu ficilkii bayaanka iyo tafsiirka u noqday manduubun isaguna sunuu noqon laakinahu laakiin waajibun ficilkaa inuu la yimaadaa waajib buu kuba ahaa cala rasuuli sala allahu caleyhi wasalam mutlaqan iyadoo inaan kala qaadin waxaan uu tafsiirka uuba yahay xataa yaxsula albalaaqu ilaa balaaqu xasilaya oo horta ilaa uu dadkii ka gaadhsiinayo oo dadkii dee tafsiirkaa iyo bayaankaasi ka gaadhayo rasuulku inuu gaadhsiiyeyne balliq maa unzila ilayka min rabbika baa lagu yidhi horta isaga marka hore xataa ficilku sunnaba ha noqdee gaadhsiintu isaga waajib bay kuba ahayd marka balaaqu xasilo deeto laakiin ee dadku ay ogaadaan ee tafsiirkii iyo bayaankii dee agtoodii uu kuba sugnaado uma yakuunu wuxuu noqonaya xukmu intii intaa ka dambaysa bacda albalaaq xagga samayntiisa uu sameeya ka xukmi lummati fii dalika ummaddu xukumka ay uu markaas xukumkoodoo kale oo dee shanigan kuba tacalluqsan hadduu waajib iyo hadduu sunno yahayba ummaddii unbuu markaa la xukum noqon laakiin marka hore intaanu dadka soo gaadhsiin gaadhsiintu waajib bay kuba too dee waa jaanib kale oo ah xaggii balaaqa ee maaha ficilkan gaar ahaantiisun iyadoo la eegayo marka hadalkani wuxuu yihi isagaa amsilada ay noogu sii caddaan doontaaye ficilkii rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee mid markaa qurbo iyo daaco uu la yimanayo waan soo aragnay mid caado ama jibilal bashariya ay keentayna bal waan soo aragnay walow kaa jibiladu ay keentay aan leenahay suurooyin dee axkaam ay kaba ratibanto ama culimmadu inay xukmi ka ratimiyo in kale ay iskuba khilaafsan yihiin baa jiroonka halkan noogu sugnaydoo aan iska yar dib dhiganay insha allahu tacaala bal markaa maxaa soo hadhay waxbaa layna faray wixii layna farayna dee saa bal matalan naskii uu ku yimi mujmal weeye oo wuxuu u baahan yahay tafsiir iyo bayaan rasuulkii ilaahay qowlkumuu caddayne ficil buu la yimi uu mujmalkaa ku caddaynayo dee ficil ahaan ma eegayno ee maanta waxaa ku soo kordhay wax laysfaray layska doonayay in la sameeyo oo laakiin dee aan caddayn oo mujmal ahaa ayuu kani caddaynayuu fasirayo wax amarka ama naskaa kale iyo xukumkaa kale imika soo galay kan oo uu la xidhiidhay markaa taa ficilka caynkaasa waxaa la eegayaa waxaan mujmalkiihi xukumkiisu muxuu ahaa kolba xukumkiisu wuxuu yahay ayaa tafsiirkiisa inay isaga bayaankani haddaanu jirin laguma camal fali karayo bayaanku waa wixii keenayayba in la fahmo oo la garto lagu camal falo keenayay kiibuu la xukum noqonaya taas buu idhi amsiladuna waa kuwan fa mihaalu lwaajibi waajibka mihaalkiisu masxuu masixitaankiisa alraasa madaxii uu masaxayba weeye kullahu dhammaantii uu masaxay taasba weeye kolley waa aqiimu salaataba waa tii aynu soo marnay inay mujmal tahay oo kayfiyadii baan la garanahayn kayfiyadii salaada oga salaada waa sidee loo tukanaya marka aynay rukuuc bay leedahay sujuud bay leedaho qiyaam bay leedaho acmaashan imaka aynu aragnayn leedahay lafdigana kuma sugna marka rasuulkii ilaahay ficilkiisii uu weliba raaciyo salluu kamaa ra'aytumuni usalli aqiimu salaatadii bay bayaan u ahayd marka ficilkaasoo kale dee lama odhanayo waa ficil uun salaadan waa laynagu waajibiyo arkaantii sala islaamkaabay kaa mid ahayd khaasatan markay faraaidda tahay wixii bayaan u ahaa ee ficilina iyadiibuu la xukum noqonaya marka taasoo kale way iminka laakiin jusiye yar buu soo qaatay oo wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay madaxa u wada masaxay maxaana u masaxay oo uu ku camalfalayay oo taa inooguwa fasiraya bayaanan liqowlihi tacaala wamsaxuu biru'uusikum isagoo caddaynaya ilaahay qowlkiisii uu yidhi madaxyadiina masaxa markaa muxuu leeyahay madaxan uu wada masaxay dee amarkan ayuu markaa ama bayaan buu u ahaayo isaga markaa ficilka caynkaasi ficil waajib uu noqono in madaxii la wada masaxa waajib bay noqon xagga ijmaalka jiraana wamsaxuu biru'uusikum tan waxa weeyaanuun dee waa laftigu waa cadiyo waa in la masaxayo on la maydhayn horta meeshii la masaxayaana way caddo waa madaxii ee ba'dan baa wax keentay oo ba'du ma ilsaaq baayo oo dee waxaan gacantii imika wax lagu masaxay iyo waxaas inay meeshii gaadhaysay adigu uun ilsaaq baa looga jeedaa mise macnata aan ilsaaq ahayn bay faa'iidayeen sabab tabciid oo kale ah oo in dee ay tahay madaxiinii wax ka mida masaxa barhkood waa kuwa tabciid yidhi kuwa ilsaaq bay yidhaaheen marka wuxuu leeyahay masiixitaanka rasuulka ilaahay wada masaxay madaxii bayaantan bay u noqotayoo waxay markaa inoo caddaysay waxaan dee amarkan ama wamsaxu biruusikum inuu dee yahay madaxii oo dhan eenu ku koobnayn qayb kaba mid ah rasuulka ilahina waa masaxay kulle masalada waxa laga yaabaa hadal intaa ka badan inay yeelato oo dee la eego rasuulka ilaahay miyay kaba sugantay inuu isagoon madaxii wada masixin oo kale ee qayb kuba kaafsoomay iyo waxyaalo iyo dee niqaashkii kale culimadee bal wuxuu leeyahay masiixitaankani ficil mujarada ficil weeye ficilkuna siaan keenay insaan soo marnay marka hore dee wujuub ma faa'iideeyo dee wujuub asalkiisuma nadbiyaha ma faa'iideeyo walow qoloynidhahayn waa wujuub haddii laakiin la yidhaha wax alla wixii rasuulka ilaahay sameeyey wada waajib bay noqon taasi shay mustaxiil ay noqon oo cidba markaa dee waxaan suurtogelayn bay noqonaysaa oo bal markaa wujuub ma aha oo ma keenayo laakiin maanta wuxuu la socdaa dee amar buu fulinayay wamsaxu biru'uusikum marka kayfiyadiina uu ku cadeeyey marka masxu raas inuu dhammaantiiba uu yahay bayaan u yahay wamsaxu biruusikum wixii laynagaba doonayo marka taas wujuub waa misaalkii wujuubka ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين لبا ركعدود وتكدي عند المقام مقام إبراهيم أكتيسة بعد الضواف دواف كيسي دبدير بيانا لقوله تعالى استوى بيان هي تفسير آية إلهي قول كيسير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى nebi ibraahim maqaamkiisa meel lagu tukado ka dhigta musallo ka dhigta taas baa ilaaha yidhi bal haddaba musallahaasi ma dee imaamku ha joogsadaa ma marka horeba halkaas bal lafdigii dee sidii looga dhiganayay halkan kuma cadda waqad naqa markaa rasuulka ilaahay laakiin muxuu la yimi markuu dawaafkii ka baxay ayuu muqaam ibraahim gadaashiisa intuu tegay laba ragcadood ku tukaday waana bal welibana markaa uu taa la imanayay aayaduu aqriyey haayadan ayuu aqriyaya rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh isagoo caddaynaya in amarkiin dee watakiduu min maqaami ibraahima musallan macnaheedii inoo caddaynayo qowlkii intuu yidhi oo aayadda aqriyay buu halkaa kuba tukaday marka taasi maxay noo caddaysay musallahan laga yeelanayo maqaami ibraahim inuu yahay waqtigaa dawaafka in dee lagu daba tukado taas bay inoo caddaysay haddaba wuxuu leeyahay salaada laba ragcadood cinda almaqaam lagu tukaday ee taasi iyaday bayaan u ahayd qowlkan ilaahay adaysba amarka ah watakiduu min maqaami ibraahim musalla waxay tahay waa ficil horta laakiin ficilkaa muxuu yahay waa sunno oo amarkan lays amray in halkaa musallo lagaba dhigto ayaan wujuub xaddii gaadhsiisnayn waxa ka sarfiyey daahirkiisana waa kan inoo sheegaya waqad naqala alxaafid ibnu xajar wuxuu soo naqliyey fii fatxi ilbaari alijmaaca ijmaaca lagu kulansan yahe ummaddu ay isku waafaqsantahay ama culimadii islaamku calaa jawaasi ragcatay dawaafi dawaafka labadiisa ragcadood bannaanida ay bannaan tahay in lagu tukado weeye ilaa ayi jihatin jihatika oo min jihati alkacba oo haddii aan halkaaba lagu tukan ee meelo kale lagu tukado dhinacyada kale laga soo jeesto oonu dhinacan muqaamka mooye dhinacyada kale kacbadu ay leedahay intuu joogsado uu xaggaa u tukado isagoo maqaamkii ibraahimna aan daba joogin way u noqonaysaa bal haddii dee uu intaa kacbadii agteediiba kari waayo meel masjidka ka mida uun kuba tukado taasna way u noqon haddii xataa taasi aanay dhicinna meel xaramka ka mida un waabay u noqon bal markaa waxa ay tahay taas baa dee ta ka sarfisay in dee wattakhiduu min maqaami ibraahima musallan wujuub ay faa'iidayso ficilkii rasuulkuna kol haddii dee taasi wuxuu noqday markaa shay sunnaa ayuu caddayn iyo bayaan uba ahaa bal markaa adigu waxay tahay in khulaasadu ficilka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh ee mujmal caddayn u ihi kolba xukunkaa mujmalku lahaa ayuunbuu yeelanayaa ficilkii halkaasaan kaga baxnay aliqraaru iqraarkii iyo sawitaankii uu rasuulka ilaahay hadal ama ficil dad kale ay la yimaadeen uu ku sugay eena kuba inkirin taasna bal umuurihii iyo mabxadkiisii weeye wa iqraaru saaxibi shariicati shariicada saaxibkeeda iqraarkiisu cala alqowli qowl markaa waa sugitaankiisa uu sugo waa ficilka aqara dee qirashadiina aw aqara bidalika waxaad soo qartana waa yimaadaa iyadoo aqarahu calayhi waxauu ku sugayo kumuu inkirina walow dee xarafka ka dambeeya u yar markaa xarfu jarto taas kolay labada macno u yar kala duwo oo aqara bidalikana uu qirtay weeyaan oo waa iqraarkan ee kutubtan fiqigu ay abwaabaabka gaar adigoo dee ay kaga hadlaan iqraarkii midna waxa weeyaan waa aqarahu calayhi weeye waxaasuu kuba sugay taqriirna waa tadee aan markaa kutubtii mustalaxa iyo ficil iyo qowl iyo ficil iyo taqriir laftiga masarkan kale qarrada ay iska isticmaalaan wa iqraaru saaxibu shariicati haddaba shariicada saaxibkeeda waa tii shalay baan cibaarada soo aragnay sugitaankiisa uu sugo imaka dee qirasho u qirto maaya cala alqowli qowl dee ruux yidhi oo cid kale ay tidhi oo ruux mukallafaaba hadal kuba hadlay agtiisuu kaga hadlay kumuu inkirin ee waa sugay huwa qowlkaasi qowlu saaxibi shariicati wuxuu la mid noqonayaa uun shariicada saaxibkeedii waa rasuulka ilaahay qowlkiisii buu noqon in hadduu waxaani macsiyo yahay waa diidi lahaa oo kumuu sugeene wa iqraaruhu sugitaankiisa tanun sugitaankiisa uu shaksi mukallafa kuba sugayo cala alficli ficil uu la yimi oo uu agtiisa kuba sameeyey ayaanu ku inkirina waa ku daayo uu ku sugay kaasna ka ficlihi rasuulka ilaahay ficilkii ayuu lamid noqonaya dabacna wuxuu kaba mid yahay sunnihiisii buu noqonayaa kaasna oo sunnihiisu waa kan qowlka ficilka taqriirka ah taasi waa suuradii waa wixii agtiisa lagu sameeyey wamaa fucila wixii la sameeyey fii waqtihi waqtigiisa cahdigiisii baa la sameeyey fii kayri majlisi halkaa uu fadhiyo majliskiisa meel aan ahayn baa lagu sameeyey wacalima waanu ogaadayo bihi oo wixii la sameeyo wamaa fucila waxa la sameeyo fii waqtihi fii kayri majlisihi wacalima uu ogaado bihi waxa iyo ficilka uu ka wareelo rasuulka ilaahay walam yunkirhu markuu ogaaday aanu inkirin oo wixii aanu diidin faxukmuka xukumkiisuna xukmu maa fucila fii majlisihi rasuulku halkii uu joogay salawaatullaahi wasalaamu caleyh wixii lagu sameeyey ayuunbuu la xukum noqonaya isaguna sunnihii rasuulka ayaa jaanibkan iqraarka ina wax khada ama macsiya dadkuma sugaye ayuu noqonaya wuxuu hadaba lamaa bayana markuu cadeeyey sheekhu xukmalficil ficilka xukumkiisii ayuu dakara sheegay bacdahu dabadii aliqraara iqraarkii لأنه إقراركم من السنة كما تقدمت سنه كممد يساء سوى مري وصورته سورة سنة وحوية أن يسقط إنه أمسى النبي صلى الله عليه وسلم رسولكم عن إنكار قول قول إنكار كيو كأمسه أو فعل فعل بين يدي هرتيس هذا هرتيس كدعي أو كبأمسه أو في casriga ama hortiisa iyo agtiisa lagama samayn lagamana odhane waqtigiisii baa la sameeyey wa calima bihi laakiin uu ka warhelayna wixii aanu ogeyn rasuulka ilaahi loo nisbayn maayo fa kullu amrin amar kasta oo aqara uu sugaa rasuulu sala allahu caleyhi wasalam calayhi waa isaga korkiisa uu dadka ku suga ama ciddii samaysay ama tidhi walam yunkir aanu inkirin calaa faacilii kii sameeyey fain kaana hadduu yahay waxaa uu sugay qowlan hadal uu yahay fahuwa ka qowlihi sala allahu caleyh wasalam buu la mid noqon wain kaana ficlan ficil hadduu yahay fahuwa ka ficlihi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay ficilkiisii oo kale unbuu noqonaya liannahu rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh macsuumun ku laga dhowray weeyo laga ilaaliyey can an yuqira inuu ku sugo axadan axad calaa khada'in ruux inuu khada ku sugo aw macsiyatin macsiya uu ku sugo fii ma yatacallaqu bisharci weliba wax sharci ku tacalluqsan taa rasuulka ilaahay macsuum buu kaba yahay hadaba misaalu liqraari cala alficli iqraarkii ficilka uu ku sugayey waa dad wax samaynaya aanu ku inkirine uu kuba sugay misaalkiisu waxa weeye iqraaruhu sala allahu caleyh wasalam sugitaankiisii uu sugay alxabashata nimankii xabashada ahaa waaqee yalcabuuna dee iyagoo ciyaari ama uu ku sugay waa ciyaartii filmasiih masaajidka ay ku ciyaarayeen dee ciyaar kale may hayn xiraab iyo umuurihii jihaadka wax ka tarayey oo tamriin iyo tadriib uu kuba sugan yahay oo dee taas bay ahayd oo dee eebooyinkoodii iyo gaashaamadoodii bay siteeno isku ridaynayeen iyagoo taasi kollay nooc dee jihaadkii loogu tababaranayayba ay tahay laakiin masjid dhexdiiba ay ku samaynayeen bannaankubay samaynayen waa masjidka dhexdiisa rasuulkii ilaahay kumuu inkirin waxa weeye duunakum yaa banii arfida waaba kii lahaa oo kumuu inkirin taas oo kale ee ficilka caynkaasi inuu jaa'is yahay weeye haddaba muxuu taa u yeelay min ajli taaliif cala lislaam adugu dee waa sidee si ayaantii ciidaba uu lahaa yar heestii beri ahayd iyo waxyaalihii laba imanayay yahuud say u ogaateen diintayada inaanay dee tasamut aanay ahayn adigu fusxa ay kuba sugantay si ay u ogaato umuuraha ee dadkii loo fasaxay ee inay kolkol imbisaad iyo farax iyo waxyaale ay ulaba yimaadaan wax haddaba taas dee arrintan kalena way jirtay maslaxadan jihaadna way kuba sugnayd kama fi xadiidi caaishata radi allahu canha qaalat ra-ytu rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baan arkay yowman maalin calaa baabi xujratii waa xujradayda kelinkeeda walxabashatu walxalaal xabasha yalcabuuna ay ku ciyaarayaan bixiraabihim eebooyinkoodii eebooyinkoodii filmasiih masaajidka dhexdiisa alxadiid caaishana way eegaysay sidoo rasuulka daba taagan taasi waa mid wamithaaluhu aydan iqraaruhu sala allahu caleyh wasalam sugitaankiisii uu sugay weeye qays bna cumara saasaa taalla laakiin saxaabigan qays ibnu camrin baa la yidhaha cumar lama yidhaaho wobaa lagu kordhinuun halkaas lagu dari oo ra-da dabadeed qays bnu camrin weeye oo qays ibnu camr ibnu sahl waa kollay saxaabi axaadiistiisi aanay badnaanin barhkoodna qays ibnu qahadin baa la yidhaah bay idhaahane walow aimada qaarkood way kala fardiyaan kuwana nin keliya ayay kaba dhigaan dabcadii hore kitaabkana qays ibnu camrin baa kuba taalay ninkan shahiirkaee dee ruwaadda ama culimada de markaa xadiidka kaba mida imaam malik iyo sheekhiisiiba ahaa xadiidkan inama alacmaalu biniyaatna ruwaadiisa markii dambe ninkii uu kaba faafay ahaa xadiidkaasi yaxya ibnu saciid alansaari waa awowgii hadaba in iqraaruhu sala allahu caleyh wasalam qaysa bna camrin calaa qadaai ragcatay ilfajri subaxa labadooda ragcadood qadaynteeda uu kuba sugay bacda salaati salaada dabadeed la qadeeyo macana alwaqta waqti nahyin iyadoo waqtigu waqti nahyiya macnaa waxa weeye rasuulka ilaahay baa salaad tukaday ninkanna salaad subax bay ahayd waa ku daba tukaday markii uu rasuulka ilaahay salaadii ka baxuu ninku u kacay labadii ragcadood inuu tukado oo hore aan u tukan rasuulka markii hore ku deqoonsadayoo dhi assalaataani macan ma laba salaadood baad wada tukanaysaa qaysow markaasuu yidhi may ee waa labadii ragcadood baanan tukanoo markii uu intaa yidhi ka aamuso falaa idan buu yidhi rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh marka waqtiguna adeeg nahyi baa ahaa waqti aan salaadda tukan bal rasuulka ilaahi wuu ku inkaray marka hore laakiin marka uu sheegay sababtii labada ragcadood ayuu rasuulku iskaba daayay marka taasoo kale iyadna waa iqraar oo markaa in waqtigaas dee labada ragcadood la tukan karo jawaaskeed ayaa laga qaatayba waana walow masale khilaafiyaati laakiin dee culimada qowlkoodu tan yaha daliilkoodu xoog badan yahay wamihaal liqraari cala alqowl sida shaaficiyadoo kaliya baa qowlka qabee iqraarkii cala alqowlna waxa weeye iqraaruhu sala allahu caleyh wasalam abaabakrin rasuulkii ilaahay sugitaankiisii uu sugay abaabakar uu ku sugay calaa qowli qowlkiisii uu yidhi biicdaai salabi alqatiili kii la dilay wixii laga furtay in la siiyo liqaatilihi kii dilay oo taasina waa iyaduna iqraar waa qowl oo wuxuu leeyahay abubakar baa rasuulka ilaahay agtiisii kaba yidhi dee ha la siiyo ama waxa weeyaan kan kolba qaatilku salabkii qatiilkiisa ha qaato rasuulkuna kumuu inkirayna ka xelata taasi mitaal malaa yar munaasiba xasba ra'yi ama san u arka ma aha waayo qaswadii xunayn bay ahayd rasuulka ilaahay baa yidhi marka horeba man qatala qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabu ninka ruuxu dila ee caddaydna u haysta isagaa salabkiisiila waa markii dagaalkii dhammaaday iyagoo dagaalka hortiina la arkay inuu sidaasiiba yidhi marka in saxaabi asxaabtii rasuulka ka mid ahaayo nin dilay laakiin ninkuna diric fiicanna waa xidhnaa waana iskaga tegay ayaa dee takacaa fadhiistay oo kacay oo doonaya bal cid u markhaati kacdo u cadayso oo kale o dee markuu sheegay ninka caynkaasa inuu dilay ninbaa halkan ka soo kaco oo yidhi rasuulka ilaahayow aniga ahyo salabkiie dee adigu xaggaaga wax ka siiyo aniga tan ha lay daayo markaasba abubakar taa diiday oo yidhi rasuulka ilaahay asad abu qataada markaa ayaanu ahaa ninka dee ninka dilay suu yidhi laa yacmidi ilaa asadin min usuudi waxa weeye dhibaxyada ilaahay ka mid waa raggan geesiyaday haddii asxaabtiiya see fiican uga dagaalamayay intuu salabkiisa walba ninka saasa siiyo dee kuma siinayo taasi ma dhacayso rasuulka ilahay baa yidhi acdihi salaba adigu bal markaa laakiin marka hore xukumka dee xukum muqarara ahaa rasuulka ilaahayna sheegay ninkan baa deeta yidhi doonay inuu iska haysto dee markaa ninkii waa looga soo qaado diricii oo wakiilaha abu qataada isagii intuu beer dhan ku iibsaday ayuu dhaabo xoolihii ugu horreeyeen hagaagu dhaqdo ayaabu ahayd xoolahaasi wuxuu halkaa ka helay bal markaa taas qowlka waxa ka horeeya dee hadalka abi bakar rasuulka ilaahay hadalkiisa man qatala qatiilan ee ninkana doonay in bal dee damcay bahashanoo in layska daayo bal rasuulka ilaahay ninkan kalena xoolahan kale lahayo oo wax ka siiyo وقوله وما فعل في وقت في غير مجلس الآخر أي وما فعله وحسميا المكلف aw qaalahu uu yidhaa eeg wuxuu sameeye ama uu yidhaa waa ruuxii mukalafka inay ilmo yarood mukallaf ahayd wuxuu ku hadlay ictibaar ma lahayn fii waqtihi rasuulka ilaahi waqtigiisa ay zamaani xayaatihi sala allahu caleyh wasalam fii kayri majlisin meel aan majliskiisii ahayn ay baxaysu meel oo laa yushaahiduhu aanu rasuulka ilaahi arkayn walaakinahu rasuulka ilaahi calima bihi kelima kelima maanta u sharxay si sharaxda ahaan jirtay walaakinahu calima bihi waa ogaaday rasuulka ilaahay walam yunkirhu muu inkirin fa xukmuhu kaa xukumkiisu xukm maa ficila fii majlisihi wixii majliskiisa lagu sameeye ay fii dalaalati muxuu xagga kala xukum yahay waa fii dalaalati kaasna iqraarkan caynkanina tusitaankiisa wina tusinayo calaa jawaazi dalika alficl aw alqowl ficilka rasuulka ilaahay cahdigiisii la sameeyuu ogaaday inuu inkirin ama qowlkaa la yidhi cahdigiisii aanu inkirin inuu bannaan yahay وهذا مركا نوعا ضمن يشمل وحا شملنا ما تقدم في قوله وإقرار صاحب الشريعة هذا الكهري إنه قبل شرتي لكنه لكن شيخ كتابك اللي صرح بشيء وعدي اللي إضاحي واسي وسي عدي أيوم ما أنت نوعا هذا الكهري بكتري ودب أكامي iyo wadafci tawahum ikhtisaasi moodasho la mooto in xukunkaasi khaas ku yahay bimaa ficila bimaa fii majlisihi wixii majliskiisii ama hadalee ka dhacay ama ficilee kaba dhacay taa tawahum iyo moodasho la mooto inuu meesha ka saaro oo in loo qaato iqraarku inuu yahay wixii rasuulka ilaah agtiisa lagu sameeyey ama laguba yidhi si taa aan loo moodin ayuu qaybtan usoo cadeeyey hadalka hore ku jirta iqraarkii unbay taasna ahayd oo wixii uu rasuulka ilaahay ka war helayna waa la mid un ومثال ذلك قصة معاذ رضي الله عنه حيث ماله كان وها يصلي مثل كذا العشاء صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلى معي سلة كنتري ثم ينصرف وقد لا متري إلى قومه تلك رير بني سليمة ويصلي بهم انتو هذا نمسد كرير كودا وطبو سوى رسولك إلى إلى سوتو كذي أي يقدين قارئ أي أهاي أي تكنتري فهي مركز صلاة ضمن له للمعاد تضوع سنة يؤهي oo waa salaaduu ku celiyey walahum maslaxadan baanuu ugu celiyey walahum dadkii qowmkiisii ahaana fariidatun faradkoodii bay ahay marka rasuulka ilaahayna uu ka war helay oo uu ku sugay dee taasi markaa maxay keenaysaa ruux muftaridi ku mutanafila inuu ku xidhan karo waa taas inay waa mutanafil markaa mucaade wahaada oo markaa xukumkaasi halkaasaa laga qaatay oo inuu bannaan yahay وهذا نوعا ليس في القوة حق قوة ما أهان كالواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم warxii rasuulka ilaahay hortiisa lagu sameeyey xagga quwada lama sina laakiin waa jaanibuun haddii uu ogaado inu ognay inuu rasuulka ilaahay ogaaday waa la siman yahay ee waa lixtimaali maxaanay taasi ula sinayn lixtimaali waa ixtimaalka ay ixtimaalaya annahu ficilkani lam yablughu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay inaanu gaadhin oonu kaba warrayn oonu maqlin taasaa suurtagala ixtimaalkaa jira daraaddeed ayaanu kii la quwo ahayn laakiin haddii la ogaado rasuulka ilaahay inuu maqlay oo uu ka war helay kii unbuu kaa waa la sameeye waa la quwo wain kaana alghaalibu waxa haalibkii haba ahaado cala danni mala u haaliba ana rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay kaana yaclamu inuu ka warhayuu ogaa ala'immati imaamyadii aladiina a'immadaasoo yusalluuna fii qabaa'il madiina waa qabaaisha madiina reerreer baa loo deganaa masaajidana way kala lahaayeen meelaha masaajida oo masaajid alqabaa'il baaba la odhanaye iyagu ku tukanayey ee dadka tukanayey waa ogaa rasuulka ilaahay oo taasaa daahir ah danigii u qaaliba markaa jaanibkaa markaynu eegno mooyaane waxaa ixtimaal ah rasuulku inuu mucaad markan uu ka tago reerkooda tukiya inaanu ka warhelin laakiin taasi way fog tahay wuxuu yihi sheekhu wamima yu-akidu waxaa adkaynaya waxaa ka mid ah qisata alacraabiyi eeg cibaaradu markaan sidan idhaahno hadalkii xataa meel uu dee khabar ahaan aan ridna ma helayno dabcadii hore kitaabkana waxaa ku sugnayd wamima yu-akidu dalika waana hadal lagama maarmaana halkan oo waxay la tahay dabcadunbay kaba dhacday wamima yu-akidu waxaa adkaynaya waxaa ka mida dalika waa rasuulka ilaahay inuu ka warhayey oo uu ogaa imaam mucaadi inuu dadkooda sida u tukiyo wadalika waa kaase qisada kalaamkiina halkaan iska wada ridayna qisatu lacraabiyi ninkii caraabiga qisadiisii aladii shaka rasuulka ilaahay uga soo cawday uga soo ashkatooday ila nabiyi sal allahu caleyh wasalam tadwiila mucaadin mucaadi dheerayntiisa nin caraabiyaad rasuulka ilaahay yidhi salaadaba waxaan uga hadhayaa dheeraynta uu nagu dheeraynayo rasuulkuna uu ku lahaa faktanun anta waana qowmkiisii buu tukanayay isagana waa la tukanayo taasi waxay noo adkaynaysaa rasuulku inuu ogaa mucaad inuu salaadana kuba celiyo halkaa qowmkiisa ku tukiyo kama fii xadiidi jaabirin waqad markaa istadalla waxaa daliishaday bixadiidi mucaadin man ajaasa ciddii badnaysay salaatalmuftaridi ka isagu faradka tukanaya salaadiisa iyo inuu ku daba tukado khalfalmutanafiri ku sunno tukanaya sida dee dad taraawiix tukanayin salaad cishaayo kuba xidhay oo kale salaadii muftaridka ciddii badnaysay khalfa almutanafir dee waa sida shaaficiyadoo kale qowlkoodna uu halkan xoog badan yahay wahiya masalatu masale weeye khilaafiyatun ee laakiin dee daliilkeedu waa xoog badan yahay inay taasi jaais tahay wallahu aclam bisawaab الله سبحانه وتعالى أعلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله